Hello halkan waxaan ku duubaynaa maanta tallaabooyinka dowladeed ee rasmiga ah ee lagu xalinayo ka maqnaanshaha dugsiyada waxbarashada. Tani waa qeylin rasmi ah oo dowladeed weeyaan wuxuuna u qeybsamaa heerarka laga bilaabo kow ilaa shan. Deegaanka dowladeed ee Manchester waxay iyagoo dhaqangelinaya tallaabooyinka dowladeed ee rasmiga ah ee lagu xalinayo ka maqnaanshaha dugsiyada waxbarashada, waxayna qaadanayaan tallaabooyinka sidan soo socda noqon doona. Heerka koowaad waa wixii taakulanaya kow. Manchester waxay iyagu ku dhaqmayaan inay marka hore siiyaan qofka waalidka ah in laga caawiyo. Taas dhammaan qoysaska waxaa laga caawinayaa sidii taakulayn mucaawinad loo siin lahaa oo u jari lahaayeen ama u yareyn lahaayeen ka maqnaanshaha iskuulada. Isku xirnaanta iskuulka iyo waalidkuna ay muhiimad u tahay iyadoo la raacayo tallaabooyinkaas heerarka shanta ah. Heerka labaad waxa weeyaan in la siiyo qofka digniin taas oo ah ka maqnaansho aan taxane ahaa. Marka toban uu ilmuhu ka maqan yahay toban cashar uu ka maqnaado iskuulka muddo toban isbuuc gudaheeda qoysaska waxaa la siinayaa fursad lix isbuuc ah in ay arrintaasi wax ka beddelaan imaanshaha ilmahana wanaajiyaan. Iyo in mucaawinada loo fidinayana ay ka qeyb qaataan. Waxaa muhiim ah qudadeedu maaha in lagu taagnaanayo in digniinta la siinayo laakiin haddii xaaladdu ka darto ama kasii xumaato waxaa loo gudbi karaa heerarka ka sarreeya. Heerka saddexaad waxa weeyaan fulinta ganaaxyada. Waxa weeyaan ganaaxa ugu horeeya wuxuu noqon karaa markuu ilmuhu ka maqnaado iskuulka toban cashar oon fasax aan loo ogolaanin ama rukhsad la siin muddo toban isbuuc gudaheed. Fasaxyada xilliyadaas fasax loo qaaban ama oggolaansho la siinin lama oggola. Ganaaxuna wuxuu noqon karaa siddeetan geni ilmihiiba iyo waalidkiiba kow iyo labaatanka cisho u horreeya. Haddii la bixin waayo kow iyo labaatanka cisho ka horreysa wuxuu noqonayaa laba laab wuxuuna tagayaa boqol iyo lixdan qofkiiba. Haddii aan la bixin siddeed iyo labaatan cisho gudaheed waxay noqonaysaa in arrintaasi u sii gudubto maxkamad. Heerka afraad waxa weeyaan haddii dhacdo taas oo ilmihii tobankii cashar uu ka maqan yahay muddada tobanka isbuuc aynu sheegnay muddada saddex sannadood ee isku xiga waxaa iman doonta in ganaax loo fidiyo. Ganaaxaas oo ka bilaabmaya ilmihiiba uu noqdo boqol iyo lixdan ilmihiiba iyo boqol iyo lixdan waalidkiiba. Haddii lagu bixin waayo siddeed iyo labaatan cisho gudaheedna uu maxkamad u gudbayo loo gudbinayaa arrintaas. Heerka shanaad waxa weeyaan oo kama dambaysta ah guddi baa la kulmi doonta usbuuciiba mar in tallaabada xigta la qaadayo ilmaha laga qaadayo taasi oo noqon karta in xaaladdu ay sii adkaato. Waxaa loola kulmayaa weji weji waalidka iyo ilmaha sidii arrintaasi tallaabo looga qaadi lahaa maxkamadaysan. Tallaabada maxkamadaysan waxay noqon kartaa digniin rasmi ah iyo in aan tallaabo laga qaadin labadaba way dhici kartaa. Ardaydu waa inay yimaadaan iskuulka sida ugu dhaqsaha badan had iyo goor ay uga soo qeyb galaan imaanshahooda joogteeyaan. Taasina waxbarashada ilmaha bay wax u tartaa. Waxaa kaloo imanaysa in guddiyo kala nocnoc oo wasaarado ama hay'ado kala duwan oo kala nooc inay isku yimaadaan qaraarna ay ka gaadhaan arrintaas sidii ilmaha loogu talin lahaa waxna looga gudbi lahaa imaanshaha iyo maqnaanshaha joogtada ah loona xallin lahaa. Ujeedaduna waxa weeyaan sidii ilmuhu waxbarashadii u baran lahaa ugana faa'iideysan lahaa. Marka waxaan rajeynaynaa inaad ku dadaasho waalidku ku dadaalaan sidii ilmuhu si joogto ah ugu iman lahaayeen iskuulka xilli dugsiyeedka waxbarashada socoto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu